barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina oo shan ay tahay bisha abriil sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixda iyo barkii subaxnimo waxaa idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiin doona jacfar kuuka iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aannu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda ciyaartoyda kubadda cagta ee barakaca ku ah magaalada laascaanood laba kooxood baynu nahay labadii kooxood dadka qaar waa xoogsato weeye badanaa yani dadna way soo barakaceen halkan ay yimaadeen dadna wayba ku dhasheenba dhallinyarada naadi walba hadeer meel buu ciyaaraa annaga laakiin meel uma ciyaarna yani qof kugu siinaya kugu dhiirigelinaya kaba iyo funaanada waxaad ku ciyaarto maalinkaad ciyaaraysa xitaa biyahaaga iyo wax bixinaya ma jiraan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a qaar ka mida dhallinyarada wax ku bartay boorame oo wakhtiyada ay fasaxa yihiin uga faa'iidaysta ganacsiga qaarkoodna suuqyada ka xoogsada kaalimihii heesaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
banaanbaxyo ka dhana xukuumadda milatariga ee dalka mayamaar ayaa ka socday ilaa iyo xalay oo axad ahayd waddankaasi waxaanay isticmaaleen dadka banaanbaxyada dhigaya ukumaha loogu dabaaldego ciidda kiristanka ee eeg easterka dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxa ay soo bandhigeen dibadbaxyadooda halkudhigyo lidda ku ah milatariga dalkaasi xooga kula wareegay waxaana ka mid ahaa waxyaabihii ay lahaayeen waa inaan guulaysanaa dibadbaxayaasha mayamaar ayaa waxa ay ciidda kiristanka ee shalayta easterka oo axad ahayd ay ugu dabaaldegeen ayagoo kumanaan ah islamarkaasina isugu soo baxay guud ahaanba dalkaasi banaanbaxyada ka dhanka ah xukunka milatari ee qabsada mayamaar kowdii bishii ina dhaaftay ee febraayo ayaa sal waxay u noqotay in xabsiga la dhigo a sunsiki oo iyadu ahayd hogaamiyaha wadankaasi iyo qaar ka mid a xubnihii dowladeeda boqolaaldada ayaa lagu dilay dibadbaxyada ka jira wadankaasi sida ay sheegeen dadka kala socda arrimaha korka wadankaasi mayamaar iyo sidoo kaleeto kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha shan boqol konton iyo toddoba qof ayaa la sheegay inay dhimatay laga soo bilaabo febraayo kowdeedii waxaana la sheegay in laba kun toddoba boqol iyo konton qof oo kaleeto lagu xirxiray tan iyo intii ay bilowdeen dibadbaxyada wadankaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dalka urdun ayman asafadi ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen hay-adaha ammaanku ay ku xaqiijiyeen in dhaqdhaqaaqa amiir xamsa iyo xubno kale oo ka tirsan dadka ku dhowdhow uu la xidhiidho shirqool beegsanaya ammaanka iyo xasiloonida waddankaasi asafadi ayaa xusay in baaris muddo dheer socotay oo ay dhinacyada kala duwan ee dowladdaasi u qaabilsan dabagalku sameeyeen ay ku ogaadeen in amiir xamse bin xusein shariif xasan bin zayd baasim cawadallah iyo rag kale ay ku howlanaayeen falal qalqalgelinaya ammaanka iyo xasiloonida iyaga oo kaashanaya dhinacyo shisheeye ah oo ay ka wada xaajoodeen xilliga ugu habboon ee ay tallaabo qaadi karaan ra-iisul wasaare ku-xigeenku waxa uu intaasi ku daray in dad ay tiradoodu ilaa lix iyo toban gaarayso arrintan loo xiray islamarkaana fitnadii la shiiqiyey amiir xamse ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku sheegay in xabsiga loo jujuubay tiro aan yarayn oo saaxiibadiisa isagana laga xayuubiyey ilaaladii islamarkaana laga jaray telefoonka iyo internetka amiirku waxa uu carabka ku adkeeyey inaanu qayb ka ahayn wax shirqoola amaba urur dibadda laga maalgeliyo ah hase yeeshee waxa uu cambaareeyey burbur uu sheegay inuu ku yimid hannaankii xukunka musuq maasuq iyo u qalmid la-aan dhanka maamulka amiir xamse ayaa ah wiilka ugu weyn xaaska boqor xuseenkii geeriyooday haweeneyda lagu magacaabo boqorad nuura oo maraykana qoraal ay twitter-ka ku faafisay iyo ku cambaaraysay been abuur ay sheegtay in wiilkeeda lagu haysto iyada oo la raacayo dardaarankii aabihii ayaa amiir xamse loo magacaabay dhaxal sugaha boqorka urdun sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii hase ahaatee boqor cabdalla oo ah walaalkii ayaa xilkaasi ka xayuubiyey waxa uuna ku wareejiyey wiilkiisa oo hadda ah dhaxal sugaha aabihii dhallinyarada barakaca ah ee ku nool magaalada laascaanood ee ciyaarta kubadda cagta ayaa sheegay in aysan helin daryeelka ay waaxda isboortiga ee gobolka sool siiso dhallinyarada kale warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa laascaanood ka soo diray wariyaheenna cabdilkariim olol dhalinyarada qoysaska barakacyaasha ee laascaanood ciyaaryahanada ayaa sheegay inay dhibaatooyin ay haysato dhanka agabka ciyaaraha oo aysan heli karaynin dhalinyaradan ayaa v o a u sheegay inaysan magacay ku ciyaaraan lahayn sidoo kalena cid taageerta aysan jirin dhallinyaradan ayaa ii sheegay barakacyaasha ah ee sida weyn u xiseeyay ciyaaraha in sidoo kale aysan iibsan karaynin dharka ay ku ciyaaraan taasina ay mararka qaar noqoto in waxyaabaha ay garoonka ku geli lahayeen ay waayaan dhalinyaradan ayaa ah xoogsato haddana noloshooda adaga ay ku jiraan aysan ka joojin inay qayb ka ahaadaan dhalinyarada ciyaaraha ee magaalada laascaanood warahmatullahi barakaatu magacayga waa daadir isaaq daadir mooshinka magaca dheer kuna sugan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood yani alxamdulilah niyo dhibaatooyin sportlen gaar ahaan way iska jirta annaga ah koley annaga laba kooxood baynu nahay labadii kooxood dadka qaar waa xoogsata weeye badanaa yani dadna way soo barakaceen halkan ay yimaadeen dadna wayba ku dhasheenba dhalinyarada magacyo annaga aan la baxnay baa jira magacyadii dee in wax yani qof nagu dhiirigeliya iyo meelaan u ciyaarna ma jirto hadda intii ugu dambeysay kooxihii waa laisku dhexdaray naadi walba hadeer meel buu ciyaaraa annaga laakiin meel uma ciyaarna saas ay tahayna wallaahi alxamdulilah mushkilaada koley intaasaa jirto yani qof yani de kugu siinaya kugu dhiirigelinaya kaba iyo funaanada waxaad ku ciyaarto maalinkaad ciyaaraysa xitaa biyahaaga iyo wax bixinaya ma jiraan annagaa isku qabna waxayna isku xoogsatada ade maalinna hal maalinna waayda ah saasay koleyta wax u jiraan bal ka waran faa'iidada dhanka isboortiga idinkoo duruuftiinu ay adag tahay aada ku ciyaaraysaan iyo waayihiinu noloshaoo kale bal iiga sheeka in labayo tobanka garmadood aynu kusoo gelayno garoonka mooyaane aynu dee wax kale aanan sidan xitaa kabaha waxa laga yaabaa inaynu iska midka midka kale aynu u dhiibno aynu isayba dee sees maaha dadku kan kale seeska la mid ah inaynu u bedelnaa jirta yacni meel aynu ku tirsannahay dartee ma jirto waxyaabaha ugu badan aad jeclaan lahaydeen oo kale laidinkala qayb qaato oo kale bal iiga waran de horta taan aynu jecelnahay in laga qayb qaato waxay tahay yani horta siba horta inaynu meel u ciyaarno waa inaynu halnaa wasaaradda ha noqoto ha magacaynu u ciyaarno waa inaynu halnaa wasaaradda ha noqoto dee siba sida ay noqoto xitaa carwooyinka oo kale iyo hadba sida ay noqoto waa inaynu meel aynu ku tirsannahay aynu helnaa markaasay caqabadda ay naga joogsan kartaa si kale mooyaane yani sidaa mooyaane si kale ma jirto bal ka horre maxay idinku dhiirigelinaysaa inaad qayb ka noqotaan ciyaaraha oo dhallinyarada dhexdeeda aad soo xushaan oo kale qaybaha ay ka kooban yihiin oo kale bal iga war yani waxay naga dhiirigelinaysaa inaynu yani de wixii xumaaya aynu yani barakaciyo qaabka wixii darnaaya xaggaa naga soo maray ee noloshii iyo wixii inaynu niyadeena iyo qofka sportska waa aragtay maskaxdiisa waa free mar waliba inaynu taa ayay naga dhiirigelinaysaa inaynu maskaxdeena noo tirtirto yani dad badanoo waxaa jira dee yani gaar ahaan ha aniga anaaba ka mid ah yani xaggaas oo kale yani uga soo orday yani falal amni daro oo kale baa jirta halkan maxay markaan alxamdulilah waan degay waan ku guursaday hadeer yani ilmaha igu alxamdulilah waa ku nabad qabaa yani saasay tahay sidaasoo kale maskaxdaada way sii fira haddii kale waxaad noqonaysaa qof qaadiya sigaari wax bahdileen aad gashay baad noqonaysaa haddana qalbigaagiyuu soo noqnoqonaya wixii qofka hadduu qayilo wax walba uu ka fikri karaa sidoo kale tababaraha naadiga bana sool ee gobolka sool ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga warramay dhallinyarada iyagu barakacyaasha iyo dhiirigelinta ay u sameeyaan iyo kooxaha ay ka kooban yihiin degmada laascanood iyo waxyaabaha ugu muhiimsan oo uu ka hadlayo
bismillaah alxamdulilah magaceyga waa cabdiraxmaan aadan cabdiraxmaan dabka wallaahi waxaan ahay macalinka kooxda baanasool oo hortaagan caqabado aad iyo aad u weyn oo kale ah dhanka sboortiska ha ahaato dhanka wasaaradda ha ahaato agabka dhallinyarada ha ahaadaan badanaa waxaa dhacda marmar in dhallinyarada badanaa leen abi ah ee aan rabo inaan soo safay ay dhahaan war anigu ma haysto kaba aan garoonka aan ku galo ee wax ii iibiyana ma laha wasaarad kuma tiirsini leen abkaaga marba haddii aad kaga baxdid si ay bilaa agabla-aan iyo kabala'aan niyadaada waxay noqonaysaa niyadaada inay jabto dhallinyaradii aniga waxaan u soo abaabulay si ay iskaga dayaan qaadkii iyo sigaarkii iyo balwaddii ay iskaga tirtiraan ay kaga tanaasulaan wixii niyadooda xumaa ee kaga jirtay barakac ama ha ahaato qaxooti ama ha ahaato si kastaba waayo waxaana dirtaan aan ku amraa inay xilligii hore ay soo shaqaystaan saddexdii meeshii laga gaarna ay garoonka aalimitada iskugu soo xaadiraan waxyaabaha sida weyn uga hadlayaan waxaa ka mida ciyaaryahaanadan oo kale inay wax taageeraa haysanin oo magaca aysan ku ciyaaran haysanin qalabku aada ugu adegyahay dharkoo kale uu ku adegyahay oo noloshooda ay la bax adegayaan fariintaad wasaaradda u diraysaan maadaama tababarihii baanasool gobolka soolaatay oo kale bal iga war wallaahi waxaan odhan lahaa dee waayo qofkaa doose meel uusan ku tiirsanin waa arrin aad iyo aad u xun annaga meel kuma tiirsani hay-adna waxna nama siiso wasaaradna waxna nama siiso ha ahaato qof ganacsataa waxba nama siiso inkastoo wasaaradda ciyaaraha ee gobolka sool ee somalilan ay garoonka weyne magaalada laascaan oo tartanada kaga qaybgeliso haddana kooxahani lamid ma aha kooxaha kale ka jira magaalada laascaanood kuwaasoo iyagu ku tiirsan shirkado iyo hay-ado iyo xafiisyo dowladooda ay ku ciyaaraan cabdikariin nolol v o e magaalada laascaanood markana kusoo dhowaada fanaanka codka baxsan ee khaalid kaamil
qaar ka mida dhallinyarada wax ka barta magaalada boorama ayaa wakhtiyada ay fasaxa yihiin uga faa'iidaysta ganacsiyo yaryar oo ay ka samaystaan suuqyada magaaladaasi qaarkood ayaa suuqyada ku iibiya ukunta wariyaha v o eda ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaarkood dhallinyaradaas warbixintanna nooga soo diyaariyey
bal adoo magacaaga ku bilaabaya waxaad ka warantaa ganacsiga ukunta ama beedka aad ka iibisaan magaalada bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magacaygu waa maxamed qalle cismaan waxaan ahay dhallinyaro ganacsata baadka kolkaa waxaan ka siibinaa dukaanada iyo sida maaragtay sida hoteelada iyo wixii u baahan oo dhanba kolkaa waxaan ka siinaa qiimo maaragtay qofka soo dhoweynaya oona oo raaligelinaya
halkaad baadka ka heshaan markaa aad ka iibinaysaan hodheelada iyo dukaamada kale iyo meelaha kale meheradaha lagu iibiyo beedka idinku xaggeed ka keentaan kolley baadku wuxuu leeyahay meelo loogu talagalay looguna hagaago kolka meelahaasan tagno waxayna ku yeeliin goobo ka mid a gobolkan awdal
ka ganacsiga beedka iyo ukunta digaagga ee aad ka shaqaysaan maalintii intee in leeg ayaad iibisaan maalinkii waxaan iibinaa ilaa shan kartoon lix kartoon hadba intii aan soo qaadana waan iibinaa magaaladuna way la qabsatay qiimo raalligelinayna waan kaga iibinaa dhallinyartiinan iibinaysa beedka maxaad ka heshaanee faa'iidaha ee idinka soo gala wixii faa'iidaha idinka soo galana maxay idinku qabsataan waa run waxaan horta kolley qiimaha aan ka siino madaxa weeyaan waa hadbasi kol yar kacaa kol hoos buu degaa iminkaan waxaan ka siinaa shan iyo bar baan ka siinaa halka meelaha qaar lix lagu siiyo kolka annagu discoon baan heenu samaynay saa awgeed waxaan ka daynay boonti five dadkuna saa awgeed dadkuna dadkuna saa awgeed waxay noogu yimaadiin sida awgeed ayay dadku annaga kuwa kale ay macnaha nooga doorbidaan maadaama aan ka siino shan iyo bar dadka qaarna ka siiyaan lix kolkaa si fiican baan ayaa noo sayraa wayna naga iibsadaan waxaan rajaynaynaa cid walboo jeclanay halkaa noogu soo agaagto waxaanan rajaynaynaa cid kastoo xiisaynaysa inaan soo dhaweyno ganacsiga
bulshadu see isticmaashaa ukunta beedka ee digaagga iibkiinu muu kordhayaa mise hoos buu u dhacayaa suuqa markaad eegto iyo sida ay dadku u jecel yihiin beedka isticmaalkiisa iyo gadashadiisa horta iminka ahaan muddooyinkan dambe intii laga joogo karoonaa kabacdi dadku aad bay iibsadaan wayna si fiicanna waynaga iibsadaan waxaanan de wayna de la qabsadeenoo aad bay u iibsadaanoo wax fiicanna waan ka hella anagu iyaguna way si iibiyaanoo si fiican ba ayaa u si iibiyaan annagu waxaan ka iibinaa jilmad iyaguna waxay sii siiyaan calaxabad wiil kale oo ka mida dhallinyartaasi iibisa ukunta adoo magacaaga ku bilaabi doona ka waran iibka ukunta iyo faa'iidada aad ka heshaan bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waa cabdirashiid saciid geedi waxaan ka mid ahay ardayda ka ganacsataa beedka ku nool magaalada buurama beedka kulley berigii hore de lalama haysan laakiin iminka si fiican ayaa loo isticmaalaa hadday noqoto xaafadaha hadday noqoto dukaanada iyo hadday noqoto hodheeladaba annagoo si deliferia iyo si jilmada oo iibinayna markaa beedku iminka aad iyo aad buu fiican yahay dhallinyaro intee leeg ayaad kaga shaqaysaan hawshan gadista ukunta beedka digaagga
walaahi ilaa saddex qof baan hayn markii hore qaybta xafiiska imika suuqa laakiin iminka beedkii wuu yaraaday maadaama nambarkii la qabsaday imika dadka ay bateen laqabsiga la qabsadeen markaa beedkiina wuu yar yaraaday iminka iminka ahaan waxaan kaga shaqaynaa laba nin baan kaga shaqaynaa bulshaduna aad iyo aad bay u isticmaashaa iminkoo dee hudheeladoo kale iyo dukaanadoo beed la-aantoode waxba ma kala soconayaan markaa kulley wax fiican baa lagu soo kordhiyey oo beedka isagoo sanadahan lagu soo kordhiyey gobolka waana si fiican oo aad iyo aadna waa loo isticmaalaa aad iyo aad baa loo isticmaala ka hor shaqadan aad hadda ka shaqaysaan ee beedka maxay idinka shaqayn jirteen markii hore
walaahi horta aniga khaasaanteeda haddaan iska hadlo waxaan ahay arday baan ahay dhigta jaamacadda camuud markii hore waan iska iska joognay laakiin iminka waxaa camal noo noqotay annagoo waxbarashadayadiina wadna inaan shaqaysan karno annagu dee ganacsi mataqaanaaye han iska leenahay han shaqayn karno oon dee baarti timeka wakhtiga aanu waxaan dhigin inaan shaqaysan karno wax soo kordhin karno wallahi horta waa fursad aad iyo aad u muhiina oon ku shaqayna iminka maadaama aad sheegtay inaad arday jaamacadda camuud digta tahay kuliyadda aad dhigataa waatay maxaad se barataa
wallaahi waxaan dhigtaa businesstaan dhigtaa departmentaygana waa accounting weeyaan insha allah dee waan isdhex wadaynaan iyadoon waxbada iga mashquulinayn waxbarashadayda iga mashquulinayn haddana ganacsigaygii waan sii wadaa anigu iga mashquulinayn kuwaas waxay ka mid ahaayeen dhallinyarada ka shaqaysa ganacsiga beedka oo aanu ka wareysanaynay iibka iyo ganacsiga beedka ay ku gadaan magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaaraa wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku horrayne kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horrayno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la cayaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha manchester united iyo braton albion kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka oltraford waxaana laba gool iyo gool ku badisay kooxda manchester united kooxda braton albion oo goolka la hormartay ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankii hore ee kooxda manchester united dani walberg kaasoo soo taabtay shabaqa kooxdiisii hore laakiin manchester united ayaa qaybtii dambe ee cayaarta ka daba timid waxaana laba gool u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah marcos rashford iyo mayson greenwood sidaas ayna guusha ku qaateen kooxda uu hogaamiyey tababare oliganar solshar kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kooxda southampton ay saddex gool iyo laba uga badisay kooxda banley newcastle united iyo tottenham oo wada ciyaarana barbaro laba iyo laba ah ay isla dhaafi waayeen halka astonvilla ay saddex iyo hal uga badisay kooxda fulham horyaalka ingiriiska ayaa waxaa afar iyo toddobaatan dhibic ku hogaaminaysa kooxda manchester city oo kaalinta koowaad ku jirta waxaana ku soo xigta kooxda manchester united oo urursatay lixdan dhibic kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda lester city oo haysata lix iyo konton dhibic kooxda chelsea oo kaalinta afraad ku jirtana waxa ay leedahay koob iyo konton dhibic liverpool oo horyaalkaasi difaacanaysana waxa ay kaalinta shanaad ugu jiraan sagaal iyo afartan dhibic dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kooxda saltavigo ay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda deportivo alves oo garoonkooda ay ugu martiyeen ilchana waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaafi waayeen kooxda real batis kaadisna waxa ay labiyo hal uga badiyeen kooxda valensiya oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulankii u dambeeyey ee kulamadii xalay dhacay ee horyaalka laliigana waxa uu dhex maray kooxaha sevilla iyo atletico madrid waxaana gool iyo waxba ku badisay kooxda sevilla kooxda real madrid oo difaacanaysa horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa ka faa'iidaysatay guuldaradii xalay soo gaartay kooxda atletico madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysa kadib markii maalin ka hor ay labiyo eber uga badiyeen kooxda ibaar ee kubadda cagta real madrid ayaana saddex dhibic oo keliya ku soo koobtay farqigii loogu hogaaminayay horyaalkaasi laliiga iyagoo urursaday saddex iyo lixdan dhibic waxaana ka sarraysa kooxda atletico madrid oo haysata lix iyo lixdan dhibic barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay haystaan laba iyo lixdan dhibic horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa weji kala yeeshay kadib markii habeenkii xalay ahaa la garaacay kooxdii lixda dhibcood ku hogaaminaysay horyaalkaasi ee atletico madrid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana mar kale haddaan dhinacii heesaha ugu noqono fanaaniinta ugbaan aragsan iyo maxamed bike
intii kastaba qurux lagu xarnee loo xambaarshaye kastaba qurux lagu xarneey loo xantoobshaye
xildhibaan ragoo xajo goyn kara xawaleyda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan
xeerxushadiyo midkii xadas luubta wacan ku xayndaabane ragadaas turan ku
xildhibaan ragoo xajo goyn kara xawaleyda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeriye
aan xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashade madxila jannooy xaaskaygii noqo
intaa ayaannu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay zahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa
xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashade madxila jannooy xaaskaygii noqo xaaskaygii noqo